بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ee, marka hore allah ayaa mahad leh oo igu guuleeyey halgankii waqtiga dheer aan usoo galay sidii aan uga mid noqon lahaa ee golaha shacabka soomaaliyeed waxaa sidaa darteed aan u mahad celinayaa ergada sharafta leh ee sida aqlabiyadda leh iigu codeeyey goobtan oo aan leeyahay aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin waxaanan rajaynayaa in xilkaas aad kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqayn doono Ee, guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara waa guul u gaara guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyey ee, meeshii uu joogay dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwo dibadda jooga ayaa maaragtay u taagnaa sidii aan ee, ugu guulaysan lahaa sidaa darteed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waxaa sidoo kale guushan ay ee, ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo runtii guushan iyaguna gaaray Ee, sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay ee, dadka saaxiibka u ah adkaysiga sidoo kale calool adayga iyo sidoo kale inaan la quusan sidaa darteed waxaan ee, u mahadcelinayaa gu- guddiga doorashada hirshabeelle oo runtii si wanaagsan u maamulay doorashada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ergada waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada sharafta leh ee maaragtay ii soo gurmaday oo qaarkood ka yimid ee magaalada muqdisho si ay garab istaag iyo solidarity ugu muujiyaan oo ay ka mid yihiin eh, ambassador yuusuf garaad eh, cabdinuur eh, maaragtay maxamed axmed waxaa kaloo jira dad xildhibaano ah oo maaragtay xildhibaan wasiir khadiij ay ugu horreyso oo mar hore magaaladan ka safri lahaa oo dartay maaragtay u joogay oo xildhibaan nuuxu ka mid yahay dadkaas oo dhanna iyo kuwii kale isoo raacay ee aan muqdishoba aan iga soo harin ee halkan ila yimid dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin Ee, runtii dad badan marka la yidhaahdo qofaa ee, musharaxa ayaa guulaystay waxaa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fakaraan ee, qofkaas maaragtay ee, yuu codka siin doonaa iyo ee, xaggee aadi doonaa laakiin aniga waxaan idiin sheegayaa inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cidda aan dooranayo qof soomaaliyeed aan ahay hal cod aan leeyahay musharaxiinta soomaaliyeedna way badan yihiin qof ka mid a oo markaa ila tahay inuu dalkan iyo- iyo iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa marka wax ahmiyad uu leeyahay male laakiin waxaa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jira aan wax uga bedeli lahayn sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaannimada oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono diinta difaaci doono qarannimada difaaci doono mar walbana aan u taagnaan doono astaantaa soomaalidu ay eh, garabka igu siisay dhammaantiinba aad iyo aad aa u mahadsantihiin